Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan wadajir ah ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa. Ajandaha kulanka maanta ayaa ahaa hindis sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, xukuumadda federaalka Soomaaliya, hindis sharciyeedka doorashooyinka iyo midka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soo. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa labada gole ka hor akhriyay ahmiyadda ay shuruucdan u leeyihiin dalka iyo dadka isagoo sheegay in saddexda hindis sharciyeed ee golaha horyaalla dib u habeyn iyo waxqabadal lagu sameeyay. Xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee labada gole u qaabilsan diyaarinta xeerka doorashooyinka ayaa golaha ka hor akhriyay habraaca fadhiyada wadajirka ee ansixinta saddexda hindis sharciyeed ee kugu shaqayn doona guddiga ku-meel gaarka ah.
xilliyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si waafaqsan qodobada labiyo lixdanaad kow iyo konton iyo toddobaad a ilaa ca ee dastuurka kumeelgaarka ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wadajir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soo hodimaha qodobka labaad xilka iyo waajibaadka gudiyada wadajirka ah guddiga wadajirka ah guddiga wadajirka ah ee kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lagu dhisay si waafaqsan qodobka labiyo lixdanaad kow iyo konton iyo toddobaad a ilaaca ee dastuurka kumeelgaarka ah iyo qodobka saddex iyo soddon faqraddiisa shanaad boqol iyo lix ee xoroosaadka golaha shacabka iyo qodobka toddoba faqraddiisa koowaad koob iyo lixdan faqraddiisa afraad ee xeroosaadka aqalka sare ayaa u xil saaran u soo gudbinta labada aqal oo wada jira warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xeerarka doorashooyinka xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soo hodimaha qodobka saddexaad maalmaha shaqada kow maalmaha shaqadu waxa ay noqonaysaa kuwo xidhiidh ah toddo- toddobaad kasta marka laga reebo maalinta jimcaha oo ah maalin cibaado iyo nasasho Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya oo yeeshay kulan wadajir ah ayaa ansixiyay habraaca fadhiyada wadajirka ee ansixinta saddexda hindis sharciyeed ee ku shaqayn doona guddiga ku-meel gaarka ah ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ee xil saaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka. Ururada iyo xisbiyada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka, suhdimaha iyo sidoo kale qorshe howleedka guddiga waxaana ogolaatay boqol iyo toddobaatan xildhibaan mana jirin xildhibaano diiday ama ka aamusay. Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddigani ku-meel gaarka ah oo ka kooban labada aqal ee baarlamaanka dalka kuwaas oo xilsaaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka, ururada iyo xisbiyada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale suhdimaha.